markana dhagaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii haweenka iyo qoyska casha ibraahim aadan ayaana inoo haysa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ku saabsan kaalinta haweenka gaarisa ay kaga jiraan horumarinta haweenka iyo dhallinyarada ee gobolka waqooyi bari kenya doorashadii dhowaan ka dhacday dalka kenya ayaa fursad siisay dumarka ku dhaqan gobolka waqooyi bari kenya kuwaasoo qaarkood horeyba bulshada ugu adeegayay balse u baahnaa xoog ka badan kii ay markii hore ugu adeegayeen shacabkooda gabdhahaasi waxaa ka mid ah umul khayr haaruun maxamed oo nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto baarlamaanka saddex iyo tobnaad ee dalka kenya umul khayr ayaa barnaamijkan haweenka iyo qoyska uga sheekaynaysa qaabkii ay ku soo gashay baarlamaanka howlihii ay horey usoo qabatay fursadaha horyaalla iyo sidoo kale qaabka ay ugaga faa'iideyn karto haweenka dhallinyarada ah iyo guud ahaan gobolka ay kasoo jeedo ee waqooyi bari kenya umul khayr kusoo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska bal si kooban maxaa kuu suurto geliyey inaad ka mid noqoto baarlamaanka saddex iyo tobnaad ee dalka kenya baarlamaanka wuxuu qabaa waxaa ku jirto ilaa saddex boqol iyo afartan baarlamaan out of intaas saddexda boqol iyo afartan iyo dhowrba afartan iyo toddoba waxaaway kursiyada lasoo doorto dumarka kursiyada haweenka ay dhahaan woman rep laba iyo toban sectionna waxaa iskale nominationka maadaama xisbiyaha markay soo tartamaan xisbi alle xisbiga ugu badiyo tiradii baarlamaan kursiya extra la siini sufay dadkay rabaan intay arrimahooda baarlamaanka geeyaan iyo waxa alla faa'iidada xisbiga u keeni sloodkaasay qaataan so maadaama xisbiyaha ay yihiin labo oo aad u taratameen doorashada hadda soo dhamaatay waxaa waye o d m iyo u d a aniga o d m aan la shaqaynayay so nafaaska o d m dhinaciisaan kasoo galay waxaad ka mid ahay dadkii u ololeynayay jeclaa in rayla odinga u guuleysto hadda rayla
rayla kuma guuleysanin wix ilaaha qora iska dhacaabat annaka tiimka waxaan ku jirnay rayla wuxuu ololeynaya intuu kuuraha kusoo guuleysto madaxweynaha maxaa u jeclayd oo kusoo jiitay in rayla odinga aada u ololeysid oo inuu ku guuleysto kursiga maxaa u rabtay maxaa kusoo jiitay oo rayla ajendayaashiisa ka mid ahaa
aniga horta maadaamaan ka imaaday gobolka waqooyi bari oo oo aan nahay annaka soomaali ahaan iyo dadka xagga deganba xoola dhaqato aan nahay arrimaheena aad bay u arrimo dhinaca education haddaa fiirisi dhinaca developmentka haddaa fiirisi aad baan u liidanaa annaka reer waqooyi bari haddaan nahay soo duqan intaasoo sanuu siyaasi ku jiray ilaa aan soo yaraa ilaa aan hadda meesha aan joogo aan nahay weligeeba waxaan arki jiray asagoo u inuu digaala u codaynayo dadka gobolada waqooyi bari ka imaadeen waxaana isku dhahaan asal regions arrimo ka mid oo aad maanta aan uga faa'iidaysanana ay jiraan uu hagaajiyey ministry la dhaho ministry of water u xil saaran arrimaha xoola dhaqatada kadib faa'iido badan ay noo keentay annaka haddaan nahnay stan waa ministry waxaan ka helnay la dhaho asal kadib waxaa noo imaaday agency oo la dhaho n d m a oo u xil saaran arrimaha awaarta so maadaama aan mar walba aan arki jiray aan soo maqli jiray oo siyaasadiisa aan arki jiray intuu dadka u digaalayo niyaddeeda waxaan iska dhahay ninkan unba inuu arrimaheena annaka haddaan nahnay nomadic dhinaceena noo dadaali karo but sidaas sidaan rabni ma noo noqonin soo dowladda hadda ku jirtona maan kuma dhibayno shaqada shaqaday rabaan intay qabsadaan but annaka dhinaca waxaan kasoo waxaan kasoo digaalayn intuu at least asaga kursiga helo so sidaas camalaan asaga ugu codeynaya umul kheyr hadda waxaa tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda kenya ayaad ka tirsan tahay marka kursigan hadda aad ku fadhidid kursigan hadda aad ku fadhidid bal waxaad qiyaastaa ama noo sheegtaa miisaanka uu kuu leeyahay ama muhiimadda uu kursigan kuu leeyahay intay la eg tahay maadaama hadda baarlamaanka saddex iyo tanaad saddex iyo tobanaad aan soo galaan ka tirsan yahay horta mar haddaad tahdid xildhibaan awood badanaa leedahay waxaa mas-uul ku saaran inay dadkaada u codeysid ama lagu soo doortay ama nominated aa kusoo geshid xilka wuu ku saaran yahay ani hadda aan yahay dhalinyaro oo ka imaatay gaarisa county oo gobolka waqooyi bari oo inuu aan dhalinyarada generalina kenya joogaan ay aad dhib u qabaan oo shaqayooyin ay jirin arrimo caafimaad ku xil saaran arrimo oo fiiska u xil saaran aan aad dhib ugu qabno maadaama nafaaskan hadda aan haysto waxaan rabaa insha allah ilaahi hadduu ila garab galo inaan aad ugu dadaalo inay baarlamaan markaad tihid wax alla wixii waddanka ka dhacayo oo dadka ay dhib ku qabaan intaa ka hadashid waayo because mas-uulka aduu ku saaran yahay so haddaan maadaama nafaaskan haysto insha allah waxaan ku tala jiraa inaan dadkeena wax u qabto arrimaha aad dhib ooga qabnona intaan ka hadlo oo wixii isbeddeloo fiican aan u keeni karno arrimaha aad uga faa'iidaysan kartid kursigan hadda lagu magacaabay xildhibaannimada ah arrimaha aad uga faa'iidaysan kartid edhallinyarada iyo haweenkana faa'iidada u leh ee madaxaaga hadda ku taagan ee mudnaantana ku leh maxaa ka mid a malkhayre haddaa fiirisid hadda dhallinyarada toddobaatan percent aan taagannahay out of boqolkii meaning populationka aad buu u badan yahay but shaqada way iska yar tahay shaqooyin ma haystaan dadkiina way akhristeen karti bay leeyihiin so maadaama nafaaskan hadda aan haysto insha allah waxaan rabaa intaan wax alla wixii development partnerskan la shaqayni karo iyo donorskan la shaqayni karo iyo wixii budgeton waddanka ka heli karno sufaan opportunityska ugu keeno dhalinyarada shaqo u wada helaan maamooyinkeenna insha allah ayakan inta la garab qabto waayo inkastuba madaxweynahana programkiisa uu leeyahay bat wixii support oon siini karno insha allah waan ku tala jiraa intaan wax ka qabto dhinaca gabdhaha da-da yar iyo kuwa kaleba maxaa kaaga qorshaysan inta aad xildhibaanka tahay ee kursigan aad ku fadhido inaad u qabato ama aada gaarsiisay maamooyinka iyo gabdhaha waxay u baahan yihiin aad dhanka businesska iyo dhanka ganacsiga wixii capital iyo lacagoo la siini karo sifay beecsharadooda u maamulaan si fiican dhibaato badana iska jirto in terms of markay lacag ay codaystaan ama hataa businesska yaryaroo dhalinyarada iska leeyihiin gabdhaha yar iska leeyihiin xawaraaqo badana lagu xiraa so licenska badan intaan ka yeereyno ay credit fiican hara ka helaan sifay ganacsigooda si fiican uga ganacsadaan beecsharada ay furtaan iyo wax alla wixii business ay keensadaan insha allah ilaa iyo hadda wax hawla oo aad qabatay oo aad bilowday oo aad isleedahay waad u baahnayd inaad kursigan aad ku fadhiisato si hawlahan aad u qabato ma jiraan wax ilaa hadda kuu suura galay ha ha hadda ka hor intaan inta hadda kursigan aan ku fadhiisanin waxaan ka shaqaynayay hay-ad ani aan furay shan sana hadda ka hore la dhaho kesho alliance waxaana u xil saarneen akhriska gabdhaha oo northistan ka imaadaan hadda ilaa iyo labaatan cunugon fiis ka bixinaa in the duration of shan sanaan fiis wada bixinaynay skills iyo kartina waan barayno skillska u xil saaran i t gaan u keenay opportunitieskan dhalinyarada siinayna so maadaama hadda opportunitygan aan haysto oon kursigan ku fadhiyo shaqadii aan qabani jiray without awoodda hadda aan haysto again extra effort aan helay soo meeshun baan kasii wadayn insha allah keshow alliance maxaa loola jeedaa kolley waa sawaaxili keshow tomorrow kesho sawaaxili oo berri camal haa tomorrow iyo alliance oo ay wada jir marka waa isbahaysiga berrito miya kesho alliance mhm mhm ya futurekii dhalinyarada maanta joogaan camal maxaa yeelay dhalinyaradaan aad ula shaqaynayni trainingka aan qabanay waxaan ka hadlaynaa arrimaha peace arrimaha education arrimaha supportka iyo skill systemka aa siini karto dhalinyarada so trainingyo badanaan gaaris ku qabanay nairobi ku qabanay scholarships labaatan gabdhood aan iskuol geenay so insha allah haddana shaqadun baan hore kasii wadaynaa isbahaysigiinaan keshow alliance dadka waxbarashada aad siiseen aad ku guuleysateen ilaaya hadda ee dhalinyarada ah imisaa gabdhaah imisaa gabdhaah kulli gabdho waaye groupka u hore eighteenkii iskuol bilaabeen hadda jikoon foonfooga soo bogeen waaye so hadda waxaan rabaa intaan ogaado akhriskooda meeshay intay rabaan jaamacadda meeshay ka aadaan sufaan wixii caabitaan u qabani karno aan ugu qabto insha allah but kulli gabdho waaye groupka u horena eighteenkii iskuol bilaabeen hadday foonfoo soo bogeen kuwa aad hawlgeliseen ma jiraa oo hadda shaqaysta oo qoysaskoodii ku filaaday skillska aan qabano waa soft skills so ruux alla ruuxii ka faa'iidaysto asagay ku xiran tahay badbadana kartidii dhalinyaraday ku xiran tahay wixii opportunity aa siini karto iyo wixii aa shaqo ku u geeni karto so hadda ma jiraan wax oon dhihi karno bcause kulli waa dhalinyaro hadda c v-gooda hadda usoo horlo hadda shaqa shaqa raadis hadda bcause waxaan taageed garaynaa dhalinyarada shaqo haysanin oo meeshay joogaan intay iska qaadaan sufee meel ka fiican u gaaraan insha allah umalkhayre waxaa tahay gabar soomaali ah haddana kenyaan ah inta badan gobolka waqooyi bari kenya gabdhaha jooga dhinaca siyaasadda iyo kuraasta baarlamaanka aad ugama dhex muuqan jirin maxay marka kaaga dhigan tahay in adigoo ah gabar kasoo jeeda gobolka waqooyi bari kenya in baarlamaankii kenya aad dhex fadhiisato oo cod aad ku yeelato bal cabir miisaankii xaggaaga ka leedahay
badana mentorshipka ruuxa helay ku xiran tahay annaka horta gabdhaheeni karti la-aan ma ahan opportunitieska unbay la-yihiin aniga aad baan u shaqaysan jira anoo sideed iyo toban jir santan ischool usoo bogay fourteenkiiaan bilaabay xarbis iyo shaqaraadis iyo dadka intaan waan wax u qabto soo maadaama maalin sabaan meel istaagayan dad la kulmaayo opportunitygii markaan helay waan qaatay ninka siyaasiga raila markuu gaari simaaday fadhigiisaa liigi yar intaan ka hadlo kadib wuxuu dhahay gabar aad u karti badanaad tahay waxaan rabay intaan kula shaqeeyo oo kambeynkayga soo gasho kadibna aan ku gacan qabto inaa siyaasadaada oo hor oga sii wadato soo opportunitieska gabdhaha waxaan ku dhihi lahaa intii maadaama shaqada hataa ay iska yar tahay ay shaqo badan sii jirin markaad ischool soo bogtid guriga iska fariisanin dad raatiso dad oo ku gacan qaban karaan because gurigiina kuguma imaanayso supportkaa rabtid bad haddaa baxdid oo raadsatid oo inuu adduunkana uu iska xun yahay gabar oo is ilaalin oo diinteeda ilaashani iyo sharafteeda insha allah ilaa eridaha uu kuu furiso intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd umul khayr haaruun maxamed oo nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto baarlamaanka saddex iyo tobnaad ee dalka kenya umul khayr waxay barnaamijka haweenka iyo qoyska uga warramaysay qaabka ay kusoo gashay baarlamaanka dalka kenya ee saddex iyo tobnaad howlihii ay horey usoo qabatay fursadaha horyaalla iyo qaabka ay ugaga faa'iideyn karto haweenka dhallinyarada ah iyo guud ahaan gobolka ay kasoo jeedo ee waqooyi bari kenya tan iyo kulan dambe waa caashe ibraahim aadan oo idinkaga tegaysa nabadgelyo